laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka mareykanka ayaa warqad u diray safiirka waddankaasi u fadhiya dowladda federaalka waxayna u sheegeen inay cawaaqib xumo ka dhaxli karaan haddii ay ka laaban waayaan go-aanka ay ku diideen baasaboorka taiwan xildhibaanada ayaa warqadda ay u soo direen safiirka waxaa ku qornaa hadallo hanjabaadyo ah oo u dhigan sida tan haddii dowladda soomaaliya ku adkaysato in ay u dhaqanto sida laan ka mid ah xisbiyada shuuciga ah ee shiinaha ma jirto sabab maraykanka u aqoonsanaado ayaa lagu yidhi qoraalka loo diray safiirka dowladda federaalka u fadhiya dalkaasi maraykanka sidoo kale xildhibaanadu waxay ka digeen in falkani uu keeni karo ciqaab daran oo ka dhan ah soomaaliya iyo muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool maraykanka oo ay ku jiraan kuwa haysta sharciyada kumeelgaarka ah waxayna ku hanjabeen tallaabooyin aargudasho ah ayna ka mid noqon doonaan in fiisaha soomaaliya ciddii sidata lagu celin doono soomaaliya waxaana warqadan ka soo baxday xildhibaanadan walaac xooggan ku abuurtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyadoona wararka qaar ay sheegayaan in baarlamaanka dowladda federaalka uu keenay qodob ku qornaa dastuurka ee ay isku xukumaan kaasi oo ay ku sheegeen in uu yahay qodob labada kun iyo labaatankii laga soo minguuriyey dastuurka ay ku dhaqanto dowladda maraykanka islamarkaana ay codsanayaan in xildhibaanadan ka laabtaan hanjabaadyada ay u jeediyeen dowladda federaalka dowladda federaalka oo duulimaadyadii ka imaan jiray taiwan ka joojisay in ay ka soo degaan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kadib markii uu soo kala dhex galay khilaaf siyaasadeed maraykankana uu ka xumaaday duulimaadyadii laga joojiyey dalka taiwan dowladda federaalkana ku amray in ay ka laabtaan go-aanka ay qaateen